caaisha waxaan ku suganahay xarunta thomas ee bartamaha magaalada nairobi halkani oo ay maalmihii ugu dambeeyey ay ka socotay tirinta codadka doorashadii ay dadka kenyaanka ka dhiibteen khamiistii lasoo dhaafay halkan waxaa ka soconaya caaisha diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan ku dhawaaqista natiijada doorashada madax kala duwan baa halkan kusoo qulqulaya korjoogtada caalamiga ii muuqanaya guddiga doorashada madaxa banaan iyo xuduudaha ee kenya ee i e b c loo soo gaabiyo oo goordhow hadle wuxuu sheegay in saacadaha lagu soo aadan ay ku dhawaaqi doonaan natiijada kama dambaysta ah ee doorashada madaxdii kala duwaneed baa kusoo qulqulaya madaxweynaha kenya uhuru ayaa isna kusoo wajahan waxa ay la taagan mid kamida mas-uuliyiinta kenya gaar ahaana doctor cabdullahi ibrahim cali oo ah senatorka kasoo gala magaalada wajeer ee dalkani kenya doctor cabdullahi kusoo dhawo v o m waad maasanta waxa weye meesha waxaa ka socdaa maanta madaxweynaha ayaa lagu dhawaaqi rabaa hay-adda i b c oo ku shaqa laheyd saxa doorashada iyo maanta madaxweynaha waraaqtiisa inuu ku guuleystay waraaqtiisa rabaa maanta saasaan filaya dadkana dhegeysanaya haddii aad u sharaxdo maxaa ka soconaya gudaha howlka yaa jooga howlka dad badanaa joogaa waxaa joogaa hay-adda ooladiin sheegay oo mas-uul ku aheyd waxaa laha goosida iyo kurihila oo meesha wadankan ka dhacay waxaa kalaa joogaa mas-uuliyiintii wadanka oo hada ceebka dawladda oo lasoo doortay dabanayaal sanatayaalka m p yaalka oo dhan oo kenya lagasoo doortay laba boqol iyo iyo saddex shan iyo toban ilaa labaatan ku dhow waxaa kalaa joogaa madaxdii dawladda wasiirii ilaa wixii kaloo la halmaalo waxaa kalaa joogaa dadka oo ka imaaday maxaa la yidhaahaa ambasadoorayaasha iyo komishanayaalka oo dibadaha ka imaaday yaa la sugayaa marka hadda hadda waxaa la sugaya uhuru kenyatta oo ku guuleystay weli lama shaacinin inuu guuleystay musharaxiinta kale ee la tartamayey la tartamayeen qaarkood waxba maahayn laakiin mid awoodda uu ka baxi oo raila odinga loo yaqaano isaga hadda wuxuu leeyahay shaqada si fiican uma dhaxin marka ma aqoonsaniyu taaganya laakiin wadanka waa inuu socdaa asaga yaa ka baxi mar horena daraadiisa doorashada gadaar looga dhigi marka waxa waxaan sugaynaa un hadda inay i b c ku dhawaaqdo ninkii soo guuleysta waxaa jira meelo badan oo doorasho aan ka dhicin oo dalka ah marka dastuurka dalka u yaala miyuu qorayaa in laga socdo oo doorashadii aan dib loo qaban ha waxaweye sharciga wadanka wuxuu qorayaa meelaha maqan haddaa surigaasha oo xisaabta iyo nambarkii kasoo dhaci lahay gaari dib aanu geysanaynin wax uma dhexdo oo ninka si guuleysta u helo marka waa laga socon karaa marka waxa weye saan filayno meelihii hadda oo kuro waan ka dhacay waa ilaa hal milyan iyo toban boqol oo kuro ayaa meesha kasoo dhaci lahay wadanka hadda madaxweynahadaasi la sheega hadda ilaa lix milyan iyo ka badan toban milyan ku dhow uu kusii dhowya marka haddii intaa hataa la siiyo ninka kani wax weyn oo dib uu keeni karo ma jirto waqooyi bari oo kaleeto adigo hadda aad kasoo gashay gaar ahaan ismaamulka wajeer oo kale sidee iyagu doorashadu sidee ahayd dadku waxay leeyihiin doorasho fiican kama jirin ba leeyihin doorasho fiican waa ka jirtay mana ka jirin maxaa dhacay waxa weye doorashada wadanka markii caadi loosoo baxo waxa weye waxaa laga bilaaba hoos oo m p yaal badliya oo kaansalayaalka m p yaal senator governor ilaa madaxweyne hadda tii madaxweynihii karigeeda ka dhacday marka dadkii xanuun isku mashquulaynin maadaama waxay aaminsan yihiin maadaama nin la tartamayo oan jirin uu guuleysanaa midaasaa kowka ee tan labaad waxay ahayd waxawey dadkii abaaro badana iska jireen abaabulkii oo safartii kaloo saar sideed bishii sideedaad oon sameeyina hadda ma jirin marka wax dadka soo baxay waa jireen laakiin waa yaraay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdullaahi oo ah senator ka tirsan senatarada dalkani kenya ee kasoo gala ismaamulka wajeer marka caasha jawigu waa waxa uu u egyahay in goor dhow la shaacin doono natiijada doorashadii lagu kala qaybsamay ee dalka kenya ka dhacday khamiistii lasoo dhaafay korjoogtadu waa ay fadhidaa warbaahintiina heegan buuxa ayay ku jiraan si ay u tabiyaan natiijada kama dambaysta ah ee ay guddiga doorashada kenya ay ku dhawaaqi doonaan goor dhow marka jawigu guud weli waxa uu u egyahay jawi doorasho sida marka senatarka uu kuu sheegay waxa hadda loo fadhiyo waa in lagu dhawaaqo in uhuru kenyatta uu yahay madaxweynaha sharciga ee dalka kenya waa intaa inta hadda loo fadhiya oo la sugaya soo ma sida senatarku sheegay caasho sida saadaashu ay tahay amaba ay ku sheegayaan xubnaha guddiga doorashadu marka loo eego qaabkii tirintii uhuru ayaa ku horeeyo sidaas ayaana la doonayaa in loogu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah ee ah inuu guuleystay uhuru kenyatta dhinaca kalena caasha isbahaysiga mucaaradka ee naasa ayaa iyaguna waxaa lagu wadaa in goordhow ay shir qabtaan kaas oo ay ku qaadacayaan natiijada doorashada oo la ogyahay in meelo badan oo dalka ka tirsan gaar ahaana dhinaca galbeedka haba ugu badnaadeen aysan doorasho ka dhicin oo rabshado ay ka jireen maalmihii ugu dambeeyey marka marka hadda howlka aad ayuu u buuxaa madaxweynaha ayaa la sugayaa inuu soo galo sidoo kale guddiga doorashadana waxaa la sugaya inay ku dhawaaqaan natiijada doorashada marka taa macnaheed wuxuu yahay weli dalka kenya waa lagu kala qaybsan yahay doorashadii madaxtinimada ilaa iyo hadda waxaa muuqata weli in lagu kala qaybsan yahay maxaa yeelay guddiga doorashadu waxay doonayaan inay ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ee doorashadii khamiistii dhinaca kalena xubnaha mucaaradkuna waxay sheegayaan inay diidan yihiin oo aysan ku qanacsanayn wixii dalka ka dhacay inaysan doorasho xor iyo xalaal aysan ahayn marka kala qaybsanaantu weli way muuqataa maadaama dhinaca kale raila odinga uu hogaamiyo nasa iyaguna ayay hadda shir jaraa'id qaban rabaan oo ay ku diidan yihiin natiijada doorashada ay ku dhawaaqayaan guddiga doorashada madaxa banaan ee i e b c